asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteennii aynu ku wadaagi jirnay ama aynu ku qaybsan jirnay sheekooyinka qaaliga ah ee afkeenna hooyo kuwaasoo haba badan u dhaca mahmaahyo marleey ah kuwo labaleey ah saddexleey afarleey shanleey iyo kuwo haddii eeba idmahayo sheekaaleey ah oo sheeko ama dhacdo mar dhacde kuwo matalaad ah iyo kuwo maldahan iyo kuwo haddii eeba idmahayo may dhaaman waana xubinteenna biyokama dhibcaanka ah ee inta badan barnaamijka barqanimo aynu ku wadaagno innaga oo hadba dhinac ka istaagayna howlihii farada badnaa ee noloshay awuyaasheennii iyo soomaalidii hore la soo darsay ama ay wax ka dhaheen ama ay tilmaamaha caalamiga ah ka bixiyeen ilaan noloshu kolba waa heer oo sannadba waa sannad oo waxaa laga yaabaa sannad waa abaar sannad waa barwaaqo sannad kalena waa iska faraaci mid kale ayaa wuxuu yahay qowqow baasleh mid kaleentaa wuxuu yahay iska tiix yar midbaa dayrtii biyo badan oo kale iska ah oo laga yaabaa dadka maankooda iyo xitaa kuwa gadaal ka dhalan doonaba inay bartaanoo ay dhahaan dayrtaa biyo badane ee ayeyday sheegta ama aabbahay sheego dayrtay ahayd waa dayrtii biyo badan kolkaasaa loo sheegiyo waxaa la dhihi waxay ahayd kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii kolkaasuu fahmi oo biyo badantii unbuu isaga dheganaan qaar baa waxay iska ahayn gugi aafaale oo kale kuwo kale waxay iska ahayn gugi duumaale kuwo kale waxay iska ahayn abaartii dabadheer kuwo kale waxay iska ahaayeen jiitama xidigsaynley iyo waxyaalo la mid ah oo laga yaabo inay qarniyo magacoodu uu sii jiro waa xilli xun iyo xilli fiican oo lasoo mara labadaba wax dhaca ayay ahayd marka dee sheekooyinku mid walba meesheeday haysataa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex waa loo taliyaa hadday kaa diidaanna waa laga tashadaa ama saddex waa loo taliyaa haddaad u talin weydana waa laga tashadaa aad ugu fiirso waa midda koowaade waxaa la yidhi tolkaaga u tali hadday kaa diidaanna ka tasho waa midda labaadee waxaa la yidhi ciddaada u tali hadday kaa diidana ka tasho ka tasho waa midda saddexaad waxaa layidhi naftaada u tali hadday kaa diidana ku tahbiib baa leeyay waa ku khasab weeye tahbiibkaasu oo ku adkee hawsha saddexdaas waxaa la yidhi saasaa la yeelaa saddex waa loo taliyaa hadday kaa diidaanna waa laga tashadaa waa midda koowaade waxay ku leedahay ama ay kuu sheegaysaa tolkaaga waa loo taliyaa hadday kaa diidana waa laga tashadaa ciddaada waa loo taliyaa hadday kaa diidana waa laga tashadaa naftaada waa loo taliyaa hadday kaa diidana waa la tahbiibaa waa midda ugu dambaysa moogtahay markaad wixii kaleo dhan waxba ka qaban weydo hadday bahashu ay naftaadii ku soo ururto oo ay noqoto naftaadii oo aad la jahaado iyo harjad iyo hawl weyn oo culus ay soo baxdo dee khasab bay ku noqonaysaa markaa iyada ah inaad naftaada la jahaado oo aad xoogga saarto ama aad dirqido ama aad marinka ku habboon marinsiiso sababta oo ah dee marinka ku habboon kabama maarantaba naftio haddaad cidihii kaleenti iyo wixii kaleo dhan wax ka qaban weyday naftaadiina aad wax ka qaban weydo dee nin nolosha ka dhacay ama waajibkiisii gudan waayey ama daciifay ayaad noqonaysaa si marka waxoo dhan ayna u noqonin waa inaad naftaada tahbiibtaa oo aad khasabtaa ood iyada intaad qoorqabad ka dhigto ila nafta inay kugu taliso lama rabo ay wixii xumaa un ku farto ama ay waddo kaloo khalada kula qaadee waa inaad khasabtaa naftaada saddexdaas saasaa la yeelaa ayaa la yidhi mahmaada maantaan kusoo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamkii eb waxaa la yidhi dhalasho la sheegsheego wecelnimay shabbahdaa dhalasho la sheegsheego wecelnimay shabbahdaa